iyadoo xilligan la jooga dhallinyarada soomaaliyeed ee jooga dalka koonfur afrika ay la daala dhacayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilka iyo dhaca ayaa iminka waxaa soo ibaxay raaf ka dhan dhallinyarada jooga dalkaas xaafadaha ay dadka soomaalida ay ka deg yihiin dalka koonfur afrika gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo meefare ka tirsan magaalada johannesburg waxaa ka socda howlgal lagu qabqabanayo dadka soomaalida inay ogolaashaha u haysan inay ku noolaadaan dalka koonfur afrika dad goobjoogyaal ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay xaafadaha laga qabtay dad aad u badan oo soomaali ah kuwaasoo la dhigay xabsiyada ku yaala dalkaas booliiska koonfur afrika ee howshan qabanaya ayaa la sheegayaa in ay dadka soomaaliyeed waddooyinka ku istaajinayaan gawaaridoodana baarayaan si kastaba ahaatee tallaabadan ay qaaday dowladda koonfur afrika ayaa kusoo beegmaysa xilli afartan sideedii saac aynu soo dhaafnay dalkaasi lagu dilay saddex dhalinyaro soomaali ah iyadoona ilaa hadda aysan qaadin wax tillaabaha lagu soo qabanayo kooxaha burcad koonfur afrikaanta ee dilku u geystay dhalinyaradaas